hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo kaashanaysa dalladaha ururada naafada galmudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa magaalada dhuusamareeb ku qabatay aqoon isweydaarsi ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa siyaasadda dowladda ee lagu horumarinayo xuquuqda naafada soomaaliyeed kulankan waxaa inta uu socday ka qayb galay xubno ka kala socday labada dhinac waxaana looga hadlay sidii loo horumarin lahaa xuquuqda naafada qaar kamida xubnaha ka socday ururada naafada iyo bulshada rayidka ah oo kulankan ka hadlay ayaa soo dhaweeyey in sharci midaysan laga yeesho xuquuqda naafada iyo ilaalinteeda marka qofka naafada inuu qofka caadigiisu aqoonsada la rabaa bulshada inuu kamid noqdo inuu soo istaaga la rabaa waxbarashada inuu soo aadaa la rabaa inuu hadlaa la rabaa aragtidiisa fikirkiisa uu ka dhiibto okay marka waxaa weeye meeshan waxaan soo dhaweynayaa xubnaha sarsare oo hay-adda naafada qaranka nooga yimid aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaana aad iyo aad mar kastaba oo anagu waa soo dhaweynaa ciddii naafada ah mar kasta waxaa u qabanaysaa cid walba meel kastoo naafa joogta waa u qabanaysaa waa soo dhaweyneynaa waana uga mahad celinaynaa waxqabadkii naafada naafada qaranka iyo madaxda inoo soo direen oo danaha naafada iyo arrimaha naafada waa hadlaya meeshaan sharciga laga soo saaray oo dhowaan haddii alla yidhaahdo la ansixi doonana waxaan leenahay inaysan uusan macnaha in aan aysan noqon doonin wax la hor istaago inaysan noqon doonin sharci degsan oo dastuurka uu ku yaalo oo maxay ahaydey ku helaan xaquuqda ay leeyihiin dowladda uga helaan caalamka ay uga helaan dadka uga helaan dhexdiisa inuu noqon doono waan rajaynaynaa waan soo dhaweynaynaa waaridka qaarkood waxaa jiro aaminsan ilmahan inaysan waxbaran karin iskuulkaas in aan aas-aasna rafaadka aan ka soo marnay ilaahaa og waarid kasta wuxuu dhihi jiray cunugaan naafo waaye muxuu nagu taraa qofkaan naafo waaye muxuu taraa kii xoogga lahaayaaba waxba tari waaye marka hadda qofkii iga horeeya hadlaayaa adeero ahay nabadoonka tusaale kusoo qaatay axmed jaamac oo kale qofka wax wuu baran karaa caseer oo kalaa joogo caseer dhegahu la-yahay axmed indhahu la-yahay dahabo waa waa iskiin tustay qof kasta asoo meella oo wax baran karaa annagaa hadda nagula tiriyo dadka caadiga ilaaha og inta meelaan la-nahay qasab ma aha qofka in uu yahay cuuryaan ama dhagool ama indhool oo meel iska yaallo qasab ma aha dhanka kale mid ka mid a xubnaha ka socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka galmudug ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka go-an tahay ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed wasaaradda haweenka waxaad ogtihiin marka inay ahayd saaxiib weyn oo mandatekeena ay ka mid ahayd bahda naafada inay maaragtay la shaqayso caawiso ayna dhistay hay-ad heer state ah oo kusaa oo ah hay-adda naafada qaranka hay-adda naafada heer state ah marka mar labaad waxaan aada ugu faraxsannahay shirkan kulankan oo ahaa aqoon isweydaarsi ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii kor loogu qaadi lahaa siyaasadda dowladda ee lagu horumarinayo xuquuqda naafada soomaaliyeed